ومنهاج سيدنا سنمضي إلى أفق المعالي والثبات على منهاج سيدنا سنمضي إلى أفق المعالي والثبات rasuulka sala allahu calayhi wasallam ayaa maalin wuxuu aaday deegaan lagu magacaabo maruu dahraan saxaabada la baxday rasuulka sala allahu calayhi wasallam waxaa ku jiray saxaabi lagu magacaabo quwaad binu jubayr quwaad ayaa ka soo baxay khaymo uu ku jiray waxaana uu ku soo baxay dumar sheekaysanaya wuuna u bogay markaas ayuu ku laabtay qayimadiisa waxaana uu soo libistay dhar qurxoon kadibna dumarkii ayuu la fadhiistay markaas ayaa waxaa ku soo baxay rasuulka sala allahu calayhi wasallam oo wuxuu ku yidhi aba cabdulaahiyow maxaa kula fariisiyey dumarka markaas buu yidhi rasuulkii allow waxaan leeyahay awrdida oo aan dabar u raadinayo markaas buu rasuulku u ishaaray inuu ka istaago goobta uu fadhiyo kadib saxaabada iyo nabiga sala allahu calayhi wasallam waxay u soo rarteen magaalada madiina nabigana mar kasta oo uu saxaabigan ku arko waddo ama uu dariiq kaga hor yimaado wuxuu weyddiin jiray xarigga owrkaaga muxuu sameeyey markii la yimid magaalada madiina wuxuu saxaabiga quwaad ka fogaaday masjidka xishood uu ka xishoonayo rasuulka sala allahu calayhi wasallam darteed ugu dambayntiina masjidka ayuu ku soo laabtay saxaabiga quwaad oo salaad ku jira ayaa waxaa masjidka soo galay rasuulka sala allahu calayhi wasallam markaas buu tukaday laba ragcadood quwaadna wuxuu dheereeyey salaadda isagoo doonaya in nabigu sala allahu calayhi wasallam ka baxo masjidka si uusan u soo xusuusin sheekadii owrka laakiin rasuulka sala allahu calayhi wasallam oo ahaa qof tarbiyeeya saxaabadiisa wuxuu ku yidhi aba cabdulaahiyow dheeray salaadda intii aad doonto anigu ma baxayo ilaa aad ka dhammayso salaadda quwaad wuxuu waayey xal aan ka ahayn inuu salaadda dhammeeyo markii uu salaadda ka baxay ayuuna nabigu weyddiiyey sala allahu calayhi wasallam su'aashii uu weyddii jiray ee ahayd xarigga owrkaaga muxuu sameeyey quwaad ayaa yidhi allihii xaqa kugu soo saaray baan ku dhaartee ma jirin wax owr ah oo iga didayey ama iga cararay maalinkaas ilaa iyo hadda rasuulka sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi alle ha kuu naxariisto mar kalena ma uusan weydiinin su'aashii aan soo tilmaannay wuxuu nabigu sala allahu calayhi wasallam ogaa inaysan jirin wax owr ah oo quwaad ka diday ama ka cararay keliyana uu dumarka la fadhiistay xilli uu ahaa bashar taag daran oo ay naftiisu jiidatay maadaama uu kayrna ku ogaa ma doonin nebigu sala allahu calayhi wasallam in arrinkaas uu ku sii socdo saxaabiga waxaadba mooddaa su'aasha uu ku celcelinayo inuu ku dareensiinayay inuu ogyahay xaqiiqada sababta uu saxaabiga ula fadhiistay dumarka wuuna dhihi karay waan ogahay inaad been ii sheegayso laakiin suubanaan sala allahu calayhi wasallam ma uusan samaynin maadaama uu ahaa murabbi aad u wanaagsan mid ka mid ah aafooyinka aan leennahay waxaa ka mid ah inaan dhexdeenna si adag iskula tacaamulno waxaana ku urgalnaa dhacdhaca si aan dhulka ula jirno wanaagga uu qofku lahaa balse nebigu sala allahu calayhi wasallam sidaas ma ahan qalad ka dhacay waxaa isla ogaay asaga iyo saxaabiga uu ka dhacay oo keliya si macaan ayuuna ugu soo celcelinayey isagoo canaan dabacsan u muujinaya taasoo keentay in markii dambe saxaabigu uu isagu qirto qalad ka dhacay iyadoo rasuulkuba uusan u sheegin waxaan nahay bashar waxaana dhacda inay xumaantu naga dhacdo annagoo taag daran balse aysan naga ahayn inaan fududaysanayno eegmada allah subxaanahu watacaala marka waa inaan ogaanaa in basharku yihiin addoommo ee aysan ahayn macsuumiin sida malaa'igta oo kale waa sax marnaba inaanna raalli ku noqon macsida waana inaan ku inkirnaa gacmaheenna carabkeenna iyo qalbigeenna laakiin dhinaca kale waa inaan ogaannaa in dembiga uu galay hebel ama ficilka ay samaysay heblaayo oo allaah inaga ilaaliyey isagoo noo naxariisanaya haddii uusan allaah naga ilaalin lahaynna aan samayn lahayn dembigaas ama mid ka xun ee dadka ceebahooda aan asturno qofna yaan lagu caabaynayn dembi uu galay waxaa la ogaaday in qofka uusan qof kale dembi ku caabaynin ilaa ugu dambayntii isagana wuu ka dhacaa dembigaas kani waa saxaabi rumeeyey rasuulka sala allahu calayhi wasallam lana safray lana jihaaday la jirhkiisa masaajidkana kula tukaday balse elbiraqsi yar ayuu taag darreeyey hawadiisana ay ka qaalib noqotay marka annaga halkeen joognaa alle ha idiin naxariistee dadka u tura المعالي والثبات بعدل المنهج النبوي سرنا لنشرق بالدنا مثل الغداة على منهاج سيدنا سنمضي إلى أفق المعالي والثبات بعدل المنهج النبوي سرنا لنشرق بالدنا مثل الغداة